halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist wald redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka uu inoo soo jeedinaya garane kadib waxaa inoo raaci doona cashar inaga imanaya bugga nolosha uu inoo soo jeedinaya dayib calale labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaas oo aynu filayno inaad keedi doontaan dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeena si haboon u dhegeysataan haddii aad wax su-aalaha qabto ama aad haysid wax tala ama tusaale fadlayna la soo xiriir dib aynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan
Hey.
barnaamijkeena caafimaadka waa mid muhiim ah waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa cudurka baraaska la yidhaahdo waxaana inoo soo jeedinayaa garane ee dhegeysi wacan
dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayaalahoo ku soo dhowaada barnaamijkeennii caafimaadka baraska bukaankan oo muddo badan socda ayaa ah mid qun yar u soo baxa oo wuxuu qaataa sannado badan si hawl yar dadka uma kala qaadaan hase yeeshee dadka la nool kuwa cudurkan qaba muddo badan ayaa qaadi karaa calaamadaha aad bay u kala duwan yihiin iyagoo ku xidhan adkaysiga jidhka qofka uu leeyahay adkaysiga oo ah mid lagu dhasho dareen la-aan oo ay gacmuhu iyo caguhu ku horreynayaan ayaa ah calaamadaha ugu horreeya dadka baraska qaba marmar way isgubaan dareen la-aan awgiis ama awgeed calaamadaha diirka aad bay u kala duwan yihiin waxaana ka mid ah meelo cawlan ama baro ah sida cambaarta oo bartankooda dareenkii ka lumay xididada dareenka bararsan oo saameeya meelo sida xadhkaha ah ama soo buuran oo diirka hoostiisa ah iyo boogo ballaaran oo muddo badan jira oo aan damqan oo aan cuncun lahayn nooc ama cayn ka mid ah baraska diirka wejiga ayaa noqdaa mid qallabsan oo soo kuskusan ama soo burbuuran ama gaagaaban badana waana afar geys sunniyada inta badan way go-aan oo marka hore dhinacyada dibadda xiga marka dambena dhammaan baraska raagay gacmaha iyo cagaha ayaa laga yaabaa inay sida cidiyaha xoolaha noqdaan oo ay curgumaan faraha gacmaha ama cagaha oo dhan ayaa qun yar gaabtaa ilaa ay u ekaadaan in la gooyay wayga muurmaan baraska sida caadiga ah waa la daaweyn karaa laakiin waa in daawooyinka la qaato sannado badan waxaa lagu daaweyn karaa salfones waxaa lagu daaweyn karaa salfones oo loo yaqaano d d s ama dabsone diamino dibselfon inta badan waxay ku timaadaan kiniin shan ama konton ama boqol miligram ah daaweynta baraska waa inay socotaa inta ugu yar labo sano marmarna inta qofka uu nool yahay oo dhan si looga hortago bakteriyada inay adkaysi u yeelato daawada baraska waa in la qaato dhabsoone hal xabo oo awoodeedu tahay konton miligram hal mar maalinti caruurta da-doodu tahay shan ilaa toban jir waxaa la siiyaa shan iyo labaatan miligram oo la mid ah nus kiniin carruurta ka yar shan sannadood waxaa la siiyaa toban miligram hal mar maalin weliba waxaa kaloo la siiyaa maalin weliba ambisilin shan boqoloo miligram oo la mid ah laba mirood oo midkiiba awooddiisu tahay laba boqol iyo konton miligram carruurta sida oo kale iyaguna waa in lagu siiyaa da dhegeystayaasheena qiimaha iyo qayaalaho waxaanu intaas ku soo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii caafimaadka intaanu hawada dib ugu laabmi doono waa heegan oo idin leh caafimaadku waara
waxaan filayaa inaad si haboon u dhegeysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijkeena caafimaadka fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan emailka somali e w r at yahu dt com mar labaad imailka anagu waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan
هي جنية إدراتا طبعا إلا تشوفو قتالي تعيلا تعيلا والله هي قبيتو نفسن كوكو إيدوكو أيضا هي توكابي آهية آهية على هوينا سيداني قرايرو ويا اي قرقارو قرقارو قعنتي صاري آهية آهية على هوينا سيداني قرايرو ويا اي قرقارو قرقارو قعنتي صاري آهية آهية هيا ذوق بانو تنكز وكارين أبا كانوا كريي ميي كود كريدا نفسي بيقى كبنو آهية مرون بوي كريا آهية آهية على هوينا سيداني كريو ويا اي كرقارو كرقارو قعدت اذا صاري آهية آهية على هوينا سيداني كريو ويا اي كرقارو كرقارو قعدت اذا صاري آهية آهية أديقا قليلو هاتو قرادلو سمادا قريو قريو سيدي ديقا ممكي قول كيقا قرسي قرسي هو كباتا قعلو دي آهية آهية والله بيفكرتو كعروح ولا لا هاتنا الكوكورة يا كوري كيف مشى آهية آهية والله بيفكرتو كعروح ولا لا هاتنا الكوكورة يا كوري كيف مشى آهية آهية يلا يبكي وحو يري كما داك علوتو وبحكو قريدا صورك أبو كيي إلما بيس لقاتو آهيو تعيك قويا آهية آهية والله بيفكرتو كعروح ولا لا هاتنا نقول هيا كوريكم آهية آهية والله بيفكرتو كعروح ولا لا هاتنا نقول هيا كوريكم waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imaanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay ciise iyo belzebub waxaana ina soo jeedinayaa dayib calale ee dhegeysi suuban
cashirkanna wuxuu ku saabsan yahay ciise iyo beelsebul kolkaasuu guri galay oo dad badan ayaa haddana ku soo ururay si aanay karin inay kibis cunaan ragtadiisii goortay maqleen ayay u soo baxeen inay qabtaan waayo waxay yidhaahdeen isagu waa waalan yahay culimmadii yeruusaalem ka soo degeenna waxay yidhaahdeen wuxuu qabaa beelsebul oo madaxda jinniyada ayuu jinniyada ku saaraa kolkaasuu iyagii u yeedhay oo masaalo ugu ugu dhigay sidee baa shayddaan shayddaan u saari karaa haddii boqortooyo kala qaybsanto boqortooyadaasu ma taagnaan karto haddii guriga kala qaybsamo gurigaasu ma taagnaan karo do- ma ka- ma taagnaan kari doono haddii shayddaanna isku kaco oo qaybsamo ma taagnaan karo laakiin wuxuu leeyahay dhammaansho ninna nin xoog leh gurigiisa ma geli karo inuu alaabtiisa dhaco hadduusan hadduuse kolkii hore ninka xoogga leh xulin goortaasuu gurigiisa dhici doonaa runtii waxaan idinku leeyahay bini'aadmiga waa loo cafiyi doonaa dembiyadii oo dhan iyo caydii ay ku caytamaan laakiin ku alla kii caaya ruuxa quduuska ah weligiis cafiga heli maayo laakiin wuxuu eed u leeyahay dembi weligiis ah waayo waxay yidhaahdeen jinni wasakh leh ayuu qabaa markaasaa waxaa yimid walaalihiis iyo hooyadiis oo dibadday istaageen waxayna u direen cid ugu yeedha dad badan baa agtiisa fadhiyey oo waxay ku yidhaahdeen bal eeg hooyada iyo walaalaha dibadday joogaan oo waa ku s- doonayaan markaasuu u jawaabay oo ku yidhi yaa ah hooyaday iyo walaalahay kolkaasuu isha mariyey kuwa agtiisa fadhiya oo yi- oo ku yidhi waa kuwan hooyaday iyo walaal- walaalahay ku alla kii yaala doonistii ilaah kaasaa walaalkay iyo walaasha iyo hooyadaya masala ku saabsan beerayga haddana wuxuu bilaabay inuu badda agteeda wax ku baro oo waxaa u soo ururay dad badan sidaa daraaddeed doonni ayuu fuulay wuxuuna fadhiistay badda dadkii badnaana waxay joogeen badda xeebteeda markaasuu wax badan masaalo ku baray oo intuu wax barayey ayuu iyaga ku yidhi dhegaysta waxaa baxay beeray inuu wax beero intuu beerayey qaar baa jidka geesiisa ku dhacay kolkaasaa shimbira yimaadeen oo cuneen qaar kalena waxay ku dhaceen dhul dhagax ah oo aan carro badan lahayn kolkiiba way soo baxeen way waayo carradu hoosumay dheereen laakiin qorraxdu goortay soo baxday way gubteen waana engegeen waayo xidid ma lahayn qaar kalena waxay ku dhex dhaceen qodxan qodxantiina waa soo baxday oo coojisay oo midho ma ay dhalin qaar kalena dhul wanaagsan bay ku dhaceen oo intay baxeen ayay koreen oo midho dhaleen mid wuxuu dhalay soddon midna lixdan midna boqol oo wuxuu ku yidhi kan dhigo wax lagu maqlo luhu ha maqlo sida loo isticmaalo masaaladda goortuu keligiis ahaa kuwii la joogay iyo laba iyo tobankii waxbay masaaladii ka weydiiyeen kolkaasuu ku yidhi idinka waa laydin siiyaa inaad waxa qarsoon ee boqortooyada ilaah garataan laakiin kuwa dibadda jooga wax walba waxaa loogu sheegaa masaalo si ay goortay arkayaan ayaan u arkin oo si ay goortay maqlayaan ayaan u garan si ayaan u soo noqon oo aan loo cafiyin micnaynta masaalka beerayga wuxuuna iyaga ku yidhi miyaydnaan masaalkan garanayn sidee baad masaaladii oo dhan u garan doontaan beeraygu wuxuu beeraa hadalka waa kuwan kuwii jidka yiil meeshii hadalka lagu beeray oo goortay maqlaan shayddaan baa kolkiiba yimaada oo ka qaad ka qaada hadalkii lagu beeray iyaga si la mid ahna kuwan waa kuwii dhulka dhagax ah lagu beeray kuwii goortay hadalkii maqlaanba kolkiiba farxad bay ku qaataan xididse isagu ma leh laakiin wakhti yar bay sii jiraan markii dambe goortii dhib ama silic uu dhaco hadalka aawadiis markiiba way ka xumaadaan kuwanna waa kuwii qo- qodxanta lagu dhex beeray kuwa hadalka maqla laakiin ka welwelidda dunidan iyo sasabidda maalka iyo damacyada wax kale ayaa kala ayaa gala oo hadalkii ciijiya oo wuxuu noqdaa midho la'aan kuwanna waa kuwii dhulka wanaagsan lagu beeray kuwa hadalka maqla oo aqbala oo midho soo dhala mid soddon midna lixdan midna boqol
miyaaduu taagtay ciise nadiifintiisa miyaad ku mayratay dhiiga baraalka miyaad rumaysan in raxmadiisa saacadan miyaku mayratay dhiiga baraa miyaku mayratay miyaku mayratay dhiiga masii niyow qalbiga bunadiisan yahay miyaku mayratay dhiigisaa miyaduu taagtay ciisanadii bintiisa miyad ku mayratay dhiiga baraarka miyad rumaysani raxmadiisa saacadan miyad ku mayratay dhiiga baraar miyad ku mayratay miyad ku mayratay dhiiga masiir miyu qalbiga bunadisan yahay miyadu mayratay dhigisaa casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gabgabayneynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso inaad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inagala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka anagu waa codka rajada sanduuqa boosada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka anagu waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelya
dunida adan kaa raba daaymituu abuuray dunida adan kaa raba daaymituu abuuray dooqayga ku raaco dooqayga ku raaco u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay maankayga dooqayga ku raaco dooqayga ku raaco u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay maankayga u dalbaday deeqay maankayga uu idaawo